muxdin xusni rediyo watanida mahadsantiin shirkan ismaaya yaa barfurme dad weeyan shirka waha hay-adaha dastuurka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo mijigaran misidii baarlamaan anjima carabina wada taladan cusubiyada la diyaariyo suubi dabcan bahimin bilaawada maalmo dhan socde ilaa cusub cusubmishanka cusub dastuurka madda la diyaariy iyaasa hordhac ciidanka bandhake antii dadweynaha dowlad goboleedyada iyo shacabkii minjidkiina iyo madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii heer federaal ee dastuurka shaqeeyeen isla fahmaya marka shirkun barasenku furmow ee dastuurka qodobo ku saabsan ee lasku araga doona maamul goboleedyada indhonyina
haa maamul goboleedyada dhoogan dhammaan dowlad goboleedyada wasiirada iyo baarlamaanada iyo dhoogan dabcan wari bua warintaas oo kala dareere baarlamaanka federaalka soomaaliya guddigi lamada aqal garni wasaaradda arrimaha dastuurka ee federaalka intaas garan iyo wasaaradaha dastuurka ee dowlad goboleedyada iyo baarlamaanada guddiyada dastuurka ee dowlad goboleedyada intaas aniskoen dabcan shir oo maaragna amantii horumarada suuqyada lamisweero waa kuwada laga walaay badeeri horumarka badeeri marka shirkan mayada muhiim ay markin ku reejiyo maaragna intii maaragna wasaaradaha dowlad dowlad federaalka iyo baarlamaanada federaalka iyo baarlamaanada dowlad goboleeda inay kooyaan shir wada jira inay kooyaan fadlan qodob walba gooni isla jiran laakiin hadda shirkan shir la muraysiiyo waxyaabihii horumarka la gaariyo cutubiyadii la diyaariya aaraa la khilaafsaday kadibna shacabka xisbada dejiyo cutubyada ma inanku xusi doonta qodobada anku muhiimsan ee cutubyada hadda intaas xubnood in iska kooyti oo markii inka horreyti baarlamaanka xubno ku dareera aqalka sare maamul goboleedyada wasaaradda dastuurka heer federaal marka ma inanku taabada korta cutubyadaas
cutubyada waliba waa bilaa smi cusubu cusubka koowaad lamaad saddexaad afraad shanaad lixaad todobaad sideedaad sagaalado ilaa kumankaas cusub xanuuno aasaasiyaadkii macarada dastuurka iyo mabaadi'da guuda fadlaayeen xanuuno nidaamka dowliga fadlaayeen tusaale ahaan cusubka lihaad baarlamaanka federaalka soomaaliya lamada aqalka koobahan ku hadle cusubka todobaad madaxtooyada soomaaliya ku hadle cusubka sideedaad golaha wasiirada federaalka ku hadle cusubka sagaalaad garsoorka federaalka ku hadle cusubyada shanaad oo qalisiin wali ku hadle nidaamka federaalka dalkan dibsanee ku hadle sidii hornaan qoranaay iyo dabcan aragne harrigii barayni weydi tagtoobini walay hordaan meela saxnaayo hordaan qoranayn sidii dhaafni walay ama bedelo baahnin beddelinaha bedeli dabcan cusub wali kusoogna dastuurka commission cusub kusoogni kum cusub aan kisada diyaar ee danta kalean xata galanta tahayna iyoona macarne barlal ee nibada marka waxyaabaha oo la falanqayi doono waribu waaha kumankaas cusub intii bal wasiirada iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada aan bandhigno iyoona kudibna dowlad goboleedyadii shacabka kulasii taladano kulasii talada intii baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo gudbin ujeedada muhiimka
marka muhiimadda gaarka ee shirkunley may ka sifayi korna
muhiimadda gaarka ee shirkunley horta waliba waa hadii aan hada sheegay dhammaan inay kuwada dhiirgalahaayeen heer dowlad goboleed heer federaal wasiirda iyo baarlamaanka kuwada dhiirgalahaayeen labo markiin koreysay tumacotoba dastuurka weegisla suubiila kuwada talada waayo muhiimad gaara walay midnimada dalka iyo siyaasadda dastuurkii intii horumarku diyahay yaa marka waxyaabahan kumuhiimsan oo shirkani kaarka asaasa kuma jiro natiijadaha ku baha doonta may ku rajayaysaan marka
natiijada weliba waaha hay-adihii heer federaal oo baarlamaanka hayna federaalka ma tahayen guddiga madax banaayo dastuurka ma tahayen wasaaradda arrimaha dastuurka federaalka ma tahay gudiyada kaleedood oo heer federaal oo howlan walax ku goboleen antima aragna fahamsiyan aragta masweydiyan dowlad goboleedyada madaxdii ondaadisuurada oo madaxdii sii shaqeysay iyo macarna shacabka iyo on sii gudiyan marka natiijada inkamuhiimsan waliba waa dadkan hooya unkulisku fahmo walaa la diyaariyo aragti laisku darsado si oo dadkii shacabkii lamuusii gudiya insha allah shirkun maamul goboleedyada kale hor unku dhiyaayay oo noociisa ah mise ujeedo gaara oo kismaayilan dooradayaa jirta inta shirkun ku qabsooma
sookadii hore wali gurowdii sookada macaragna maykadii inshallah sookada wasiirkeena faa'iidooyin ku dhigi doono sidii lan gudbiyey macaragna yaa kasdooro yaa kasocda kismaayo walgaare lan dooro eeda maasanta